gudoomiyaha degmada afmudug ee gobolka jubbada hoose maxamed aamiin oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku joogay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey xaalada degmada afmudug isaga oo dhanka kale ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada afmudug kaasoo dhowaan la bilaabi doono garoonkii marka waxaa loo baahan yahay xataa injineer hadda oon soo raacnay oo noogu yimid afmadow waxay diyaariyeen inay assessment ama baaritaan sameeyaan maxaa maxaa ku baxaya naqshadii inay diyaariyaan wixii ku bixi lahaa iyagoo eegayo waxyaalaha uu baahan yahay garoon mithaal afmadow waxay leedahay jaayigoo kale afmadow waa laga helaa dhagax ma laha laakiin jaayay leedahay waxay leedahay carada carakaawada oo laba nooca afmadow ay leedahay ciidda kale waa yar fogtahay siddeetan kilomitr meelahaas ay noqon doonta in laga keeno marka mid walba inta dhis ama inta uu jiro fogaan waxay imaanaysaa qarashkiisi in la garto gaariga inta soo qaaday intuu hadhowto kiraa uu noqonayo macnaa markaasay ogaan karaan qaraamaha gelaya mogtahay marka wixii macluumaada way soo qaateen wixii ciiday soo qaadan karin way soo qaateen hadda waxay ku maqan yihiin inay soo diyaariyaan barnaamijka oo dhammaystiran oo qarashka geli lahaa inay sheegaan bogsoontahay marka qarashka la ogaado waxaa imanaya marka bercentageka bulshada kusoo aadayso yaa la ogaanayaa si ay bulshaduna markaa ugu diyaar garowdo ilaa hadda ma ogin haddii meesha garoonka dhismihiisa ma shan milyanuu noqonaya ma saddex milyanuu noqonaya ma inta udhexeysuu noqonaya weli ma ogin ayagaa ayagaa noo sheegi doonaa markay noo sheegaan ayaa waxaa iman doonaa marka inay yidhaahaan bercentageka ama ten percent ama shan iyo toban bercentage ama ama toban bercentage ah ayaa idinku soo aadaysaa lacagtaas umaad bercentage looga goynaya marka lagu marka waxaa soo baxayaa wixii bulshada laga rabay marka waxaa dhib yaraanaya bulshada inaad u sheegtid xitaa wax laga rabo annagoo taarget ahaan waxaan si yacni qiyaas ah aan aan aan aan soo jeedinay bulshadu marka ugu yarta hal milyan inay hesho oo xaggeeda ah sidoo kale ra-iisul wasaaraha dhagax dhigay waagii iyo madaxweynaha markay jubbaland ay istaageen ra-isul wasaaraha qudhigiisa inuu contribution wax ka keensamo uu ballan qaaday isna waa ka sugaynaa laakiin waxao dhan waxay soo baxayan markaan ogaano qiimaha horta meesha lacagta gelayso markii la ogaado yan bercentageka marka hay-addu ay qaadanayso iyo inta annago nagu soo aadayso markaasay kala caddaanaysaa